hal sana u dhammaadeen ow bianiy ama mid la soo ilka baxay oo min maczir iyo ow min baqarina kilaahumaana fii aalit اacwaami sanadaha kii saddexaad qarra uu ku sugmay ow ibilin ama geel wahuwa aladii waaka qad tama lahu ay u dhammaystirmeen min asiniini sanadaha xaggooda hamsatun mukamala shan la dhammaystiray wain takun min ibilin ow min baqar haddii geel ama ariga kaata fawaaxidu neefi geliya can sabcati bugududay walaa darra wax dhibina ku waxa u leeyahy sheekhu waxaa loo sodhaya qofkii mukallafkaa xorta ahaa ee caaqilka ahaa ee awoodaya udxiyaa loo sodhas inuu udxiyaysto muxuu ku udxiyaysanayaana neef adhigahoo neef idaahoo sanad u dhammaaday macnaha sanadkii labaadna iminka laba jirsatay oo sanadna u dhammaaday sanadkii labaadda guda gashay ama mid la soo ilka baxayoo riyo ama lo-ah waa kii labana ay u dhammaadeen kii saddexaadda guda galay ama geel geelana waa ka ay u dhammaadeen shan sano oo dhammaystir oo kii laxaadda guda galay haddii haddaba neef geela uu ku udxiyayso qofku ama neef lo-ah neefkaasi toddoba qof ayuu ka gudayay wax dhib inay kuma jirto rasuulka ayaan la baxnay bay yidhahdeen annagoo xaj markaa xidhannay wuxuuna faray inay neefka geela iyo neefka lo-ah toddoba naga midi ay wadaagaan yacni neefka arigina qofunbuu ka gudaya laakiin hadduu neefun ka qalo reerkiisii uu niyeeyo waa iskaga filantahay yusallu lilmukallafi udxiya baa loo suneeyey bishaati dacn neef cidaana oo akmala sunayiha sanad dhammaysatay sanad yaro ow bianiy ama mid la soo ilka baxayo min macazin ziyaa ow min baqarin ama lo kilaahumaa labadooda mid la arkaana fii aalit acwaami qarra sanadkii saddexaad ku sugnay ow ibilin ama geel wahuwa aladii kawaya tama lahu uu dhammaystirmay min asiniini sanadaha xaggooda hamsatu shan mukamala la dhammaystiray wain takun min ibilin hadday ato aw min baqar fawaaxidun midkii keliya can sabcatin buu ka gudayay walaa daro wax dhibina kuma sugnaa watumnacu lcawraau tii sharaa'id waa la diidi waalcarjaa'u iyo tii dhutinaysay kadalika alcajbaa'u tii weydahayday waaljarbaa'u tii cadhada lahayd ayaa iyaguna la mida wa kownu kullin mid la arko waa inu hada bayinan mid cad wa kownu kullin mid la arkaa oo biyaha ku sugani wajaba bayinan bihaa inuu mid cad noqdaaba wajaba waajibtay falyuqtafar yasiiruhaa inteeda yar hala iska dhaafa ila ljarab adhada mooyaane wadara waxa waxyeelaya qadcu udnihaa dhegteedoo la jiro awidnaba ama dabada walaa yadurula khasiyu kii dhufaanaa aw qarun dahab ama geesigiis waxba yeeli maayo wa waqtuhaa min bacdi ragcatayni laba ragcadood dabadood khafiifatayni oo fudud uma khudbatayni laba khudbadood dadood bay ahaatay yutaa bihaa waa layma qasdan qasdaan baa mina shuruuqi cadceedda soo bixitaankeeda min yowmiha maalinteeda liaakhiri tashriiq ilaa ayaami tashriiq ayaanay joogaysaa waxa u leeyahay sheekhu neefka lagu udxiyaysanayaa waa inuu noqdo neef aan ceeb lahayn markaa tii cawrada ahayd ee ishara ahayd iyada waa la manciniyo tii indhaal ahayd tii carjaaga ahayd ee markaa lugayn dhutinaysay ee adhiga markaa aan gaadhaynin tii cajbaaga ahayd ee weyda ahayd tii jarbaaga ahayd ee cadhada lahayd iyaduna geli mayso waxaa kaloo shardi ah in ceebahaasi uu ku cad yahay oo wax ku cad waa inuu yahay oo yani aan iska un wax malamala aan ahayn wax cad waa inuu yahay marka wixii yasiirka ahaa ee fudaa waa la yska dhaafi cadhada mooyaane oo iyada cadhadu haba yaraatee يعني أيضا الله دافع ما يولا سامح ما يهلب كي يمركا قرورته هو يحمي سابا ليلة أبا يراتين لكن نتس كأيو وحاد أي وحيريين حبد بيين ميسو وحا كلا وحد بيا حدي ديك بدلا جري دي لا دلعيه ما لكن هذه بدلا جري ده قبا حق هره كجرا اما حدي دبدي لا جري دعوه با كغوسته haba yaraadee taasina ayna ma gelayso waxa kale oo isagaan waxba yeelayna kii dhufaana way hilibkiisii unbaa kordhay oo wanaagsanaaday ama gees markaasuu ka dhacay waxba yeeli maayo waayo geesku dee wax alla wax ku tacalluqsanaa ma jirin waxba lagama cuni jirin waktigeeda haddaba udhaxiyada waxay hadduun labadaa ragcadood ee khafiifka iyo labadaa khudbo intii laga tukanayo waana lala iman qasad ahaan iyo ayada ayaa loola imanoo xilliga cadadu soo baxday maalinteeda ilaa ayaamu tashriiqa ayaanu waktigiisu joogayaa watumnacu alcawraau tii sharaa'idii walcarjaau tii dhutinaysay kadalika alcajbaau tii weydaahaydii waljarmaau tii cadhadahay waa la mancinoo ma gelayso wa kownu kullin mid la arko ceebaha ka mida bayinan bihaa mid ku cadimu yahay baa wajaba waajibay falyuqta falyasiruha inteeda yar ha la iska dhaafo ila aljarab cadhada mooyaan ayada inteeda yar xataa waxbay dhibaysaa uma gelayso wadara waxaa dhibayaysa qadcu udnihaa udnihaa dhegtooda la jiro ow dalab ama dabada walaa yaduruna khasiyu kii dhufaana waxba yeeli maayo ow qarun dahab ama gees ka dhacay wawaqtuhaa min bacdi ricatayni buu ahaaday khafiifatayni oo fudud uma khudbatayni yutaa bihaa waa laba qastan iyadoo loo qastin min ashuruuqi cadeed soo baxa يعني لما رجعوا لنا يوميا حل قاعد دبلين من الشروق من يومها ما ريت إلى آخر التشريق إلى آخر التشريق أي وقت يقول حنا حاليا وصلنا عند ذبحه على كأن يصلي على النبي المصطفى إنه كصلي مصميا نسوي لنا العالم مكبرا والله أكبر مستقبلا وقابل قبل مع الدعاء لله إله إلا سوى قبلي في قبولها إنه قابل تضرعا نسوي إلى يسلم لي والبيع منها لا يجوز مطلقا إن لا إيبيا وحنا جيبيا ما بنانا وأوجبوا في حقه تصدقا وحنا واجبيا قفك حقه سئل الصدقة ليسوا ببعضها بركين وسنة أكل ما نذر وحيرين العنان وسنة ولا يجوز ما من أنا أكل العن مما نذر وحكون نذري إنه حق عنان ما بنانا وعولا يا شيخ وحال سنة يا مركب وقورا عيين قفك النبي صلى الله عليه وسلم ورين إلهي مقعوا بسم الله اللهم صل على محمد وعلى آله ونكبر دايو الله أكبر إلى هذا وإنه قبل هذا مركب وحن قول عينا قابل سياء سوى ولما إله إلى كبر إياه إنه كأكبر ولما سوى متضرع إلى يسمون لك إياه اللهم هذه منك وإليك فتقبل مني إلى وذي كأعطي حقا يا رسول الله دلاؤك أقبل قرارين وحلي إن وضحية وحلقي بيا مطلقا نضبا نانا walow xataa harageeda in qofkii looga dhigo mushqaayad ma bannaana bay yidhahdaan waxaanay waajibiyeen qofkaa udxiyaystay waa inu barhkeedna sadaqadaystaa ee wax yarna ka cuna wasuna aklu maa nadar maa qalla nadar markay daaltahay oo wax yar inuu ka cuno nebigaa beerkii waxbuu ka cuni jiray laakiin tuu ku nadray ayada waxba ka cuni maayo sideeda ayuu wada bixinayaa wa sunna waxaa sii cinda dibxa an yusalliya cala nabiyi lmustafaa inuu ku saliyo musamiyan isagoo ilahay magacaada mukabiran allah akbar mustaqbilan oo qibladana qaabilsiin maca ducaa lilahi ilahi ilahi isagoo baryaya fii qabulaha inuu ka aqbalo tadarucan isudhig darteed ayuu baryay walbaycu minhaa inuu ka ibiya laa yajuus ma banaano mutlaqan iyadoon la kala qaadin ma banaano inuu wax ka ibiya mutlaq ahaan xataa haragga markaa inuu mushqaayad uga dhigay qof ilqalayeyna ma banaana waawjabuu fii xaqihi qofka mudaxiga waxay waajibiyeen xaqiisa culbi atasaduqa inuu sadaqadaystay bacdiha wa sunna waxaana la soo aklu maa nadara wax yar inuu ka cuno walaa yajuusu aklu inuu wax ka cuno ma banaana mima nadara wixii ku nadray udxiyadu ama ku nadray ama shiin kale ku nadray waa inuu sidiisa wada bixiyo baabulcaqiiqati walqashi ayuu halkana markaa u baabiya caqiiqa waxay dhahan culimmadu waxaa la yidhahdaa waa timaha ilmaha marka uu dhasho ku sugan ay ixla aynu idhahno sharci ahaana caqiiqa imka waxaa loogu jeeda waa neefka alle waxaa la gowracayo maalintaa toddobaad ee ilmaha timahana laga xiirayo waa sunno mu'akadahoo wanaagsanoo wuxuu nebigu tilmaamay sala allahu alay slm ilmuhu inuu u rahan yaallo caqiiqadiisa iyo walqashiisaasoo maalin toddobaad baa laga gowracayaayoo timahana laga xiirayaa magacna loo bixinaya wuu rahan yaallaa macnaa kori maaye iyo waalidkii u shafaaco qaadi maayo maalinta qiyaamahana waa la yidhi وكل مولود ملك الصورة له العقيقة بقى على أبيه وقصه عظيم وهي في الحقيقة شاة للأنثى والنيف سيدة دي واثنتان للذكر كلا وانا والله والإبل بقى أولى أولا مرك ولو وليس ثم البقر لأضل تطبخه تذبحه تطبخه وحل حرمه yowma saabici lwilaada dhalashada maalinteeda toddobaad lilfuqaraa'i wakayrihim baa bidcada loogu karin wa xukmuhaa iyo wasfuhaa kabduxiya bay la mid tahay wa sunna macaha la jirkeedana waxaa la sunneeya xalquhu wa tasmiya in timahana loo xiro loona magac bixiyo waxau leeya sheekhu ilmo kastoo dhasha ama ha labaada ama ha dhadigaadee caqiiqe iyo walqad buu waalidkii ku leeyahay ama ciddii kalee nafaqaynaysa nafaqadiisu ay saarnayd caqiiqadana xaq ahaan waxa weeye inantiina neef baa loo qalaya inankiina laba neef baa loo qalaya waayo nebiga sala allahu alay slam ayaa faray in inankana laba laga qalo inantana neefu laga qalo haddii neef qura inankii lafdiisa laga qalaana waa mid markaa iska gudaysa weeye geela ayaana fadli badan in geel laga dhigo looda ayaa haddana ku xigtaa adhiga ayaa markaa ugu dambeeya waxaana la karinayaa macnaha dee la gowracaya oo la karinayaa maalinta toddobaad weliba aad baa loo macaanayn baa la yidhi oo yani si akhlaaqdiisii markaa tafaa'ul ahaan tanay markaa culimmadu yidhaahdaan ama reereenu ay markaa intay meel sare sudhaan lafahana waa miday culimmadu sheegeen waxay dhahdeen la jijibnin lafaas ayaa wanaagsanoo waa tafaa'ul ahaanuun in xubnihiisa ilaahay isagu nabadgeliyo unbay dhahdeen yaa la isjibino dabeetana reermeenno meelahaasay sii sugi jireen waxaana la quudinaya fuqarada iyo masaakiinta iyo dadka la mida ayaa si caadaa loo quudinaya daba xukunkeeda iyo wasfiga neefkaa la qalayaabuu daxiyadii ayuunbuu la mid yahay waxa kaloo sunnaahoo ayana wanaagsan in caqiiqada la raaciyo in timaha loo xiro timaha yixdaa laga xiro iyo in tasmiya la sameeyo magaca wanaagsan loo bixiyo magacyadana waxaa ugu fiican cabdillaahi iyo cabdiraxmaan iyo ayaa ugu wanaagsan wa kullu mawluudin mid kastoo la dhaa lahu lcaqiiqa ayaa calaa abiihi ugu sugnaaday abiihi hooyada ma saarnay aabbahay saarantay wahiya fi lxaqiiqa shaatu waa neef ariyo liluntaa wasnataani lidakar kii labaana waa laba walibilu baa awlaa awalan marka hore fiican uma albaqar looda tudbaqu yowma saabici lwilaada dhalmada maalinta ku toddoba baa la karin lilfuqaraa'i iyo wakayrihim baa bilcada si caadaa loogu karin wa xukmuhaa iyo wasfaha kal bixiya bay la mid tahay wa sunna macahaa waxaa la suneeyla jirkeeda xalquhu intimihii loo xiro wa tasmiya loona magac bixiyo baabu sabqi warami beratankii iyo toogdhigashadii ayuu baab yahay asabr waa ama sabaqa ama waa yani horumarkii sabaq haddii la yidhahdo waa maalka dadka beratabaya ay dhigteen ramiguna waa yani toogdhigashadii leebabka iyo waramada markaa lagu toogdhiganayay cala dawaabi daabooyin baa tundabu la suneeyaa almusaabaqa in lagu beratamo waramyo aydan towdhigashadiina bisihaami lmaariqa leebabkii ka dusayey ayaa iyadana lagu sunneeya in cayanuu waa hadday cayimaan addawaaba iyo walmasaafa daabooyinka iyo masaafadaba wa bayanuu fii ramyihim gelidoodana ay caddeeyeen awsaafahu awsaafdii kalkhasti aw kalmarqi أو قرع الغرب خصق in markaas ay tahay oo ah in lagu taago aw kalmarqi ama ilti in laga dusiyo aw qarci laqarab ama meeshii oo lagu dhufto maca cilmi kulli minhumaa mid kasta oo ka mid laga midina ka midina uu ogyahay qadara alciwad waxaa la isasiinayaa qadarka uu leegyahay waxa uu leeyahay sheekhu baratanka waxaa la sunneeyey adaabooyin in lagu baratamo raggii muslimiinta ha sunno ayay u tahay waaye biqarad biqasdi iljihaad waciddu loo mastacta min quwa towdhigashada ayaa quwada alquwata arrami wa towdhigashada iyo garidaa oo fardihii markaas iyo geelii iyo baqlihii iyo dabeerihii wixii lamidka ahaa waxaa kaloo ayana ansaxaysaa toogdhigashadii leebabkii markaa wax ka dusayey ayana wixii lagu dhigto ka dusayey iyo warmihii iyo in ayagana lagu toog dhigtaa iyana waa la mid markaa qoryihii iyo iyagana waxaa la mida markaasu halkoodii soo gelaya dee baastoradihii haddaba shuruudda markaa musaabaqadu ay leedahay waxaa ka mid a labadan faras ama labada shay ee lagu baratamayo waa inay dee laba muuqdo oo la cayimo yihiin maxayla socodkooda ayaa markaa dee iskhilaafi karo markaa tacyiin baa laga maarmaan masaafada meesha laga bilaabayo iyo meesha lagu dhammaynayana waa inay markaa mid ayana macluumaad tahay waa barafigiinkaasi xaggii toogdhigashadii waa inay qaabkan wax loogu kala helayo horta halka laga tuurayo iyo halka la dhigayo bahalka la tooganayo qarabka waa inay caddahay qaabka wax loogu kala helayana waa in la caddeeyo ama khasqiba khasqigu waxa weeye in marka lagu dhufto uu isku taago khasqi baa la yidhaahdaa ama maraqoo maraquna waa inuu ka duso xag kale uga baxaa ama qarac oo ayana inuu ku dhacowna waa in la caddeeyaa kuu yahay wax lagu kala helayo waana in ciwadkan iyo waxaan la kala qaadanayo lagu kala helayana iyadana waa in la caddeeyaa oo la idhaha waxaasa haddaad iga badsa aad helaysa haddaan kaa badin intaasan helaya cala dawaabi daabooyimaa tundabnu suryaan musaabaqa ku beratankii waramyu ayضa bisihaam اlmaariqa towdhigashadiina leebabka ka dusaya ayaa markaa iyadana sunnaa in lagu toogdhito in cayanu dawaaba wاlmasaafa wa hadday daabooyinkii ku baratamayaan cayimaan iyo masaafadaba bilow iyo dhammaad ahaanba wabayanuu fii ramyihim gelidoodana awsaafahu sifooyinkiisa ay caddeeyaan kalkhas waa markaa qabsashadii aw kalmarq ama kadusidii aw qaraci lgarad ama qaradka waxaa lagu toog dhiganaye yani kudhicideeda maca cilmi kulli minhumaa mid kastoo labada kaadina waa in ogyahay qadra alciwad ciwadka qadarkiisa waa in ogyahay wa kownuhu waa inuu min waaxidin ka hadal yadfacahu suu dhigo lilkhasmi in yasbir hadduu dheeraado dheereeyo wailaa haddii kale istarjacahu wuu soo ceshan ow minhumaa ayuu ka haday labadoo macan walaakin macahumaa muxallilun muxallil baa dhexdooda aday kufun kufu ah bikulli minhumaa mid kastoo labada ka mid a fayaakudu maalayni wuu qaadan xayثu yasbiqu markuu dheereeyo walaa yakunu haaliban waxbana magdhami maayo id yusbaqu marka laga dheereeyo wuxuu leeyahay labadooda waa in midbixiyaa labadooda waa inuu midbixiyaa si haddii khasmigiisu uu ka dheereeyana u qaato haddii uu isagu dheereeyana usoo ceshado kiisii waa inuu midkood dhigaa oo hadduu kala dheereeya kalaa qaadan hadduu isagu dheereeyana kiisii mu soo ceshado haddii labadoodaba ay wada bixiyaanna si aanay qamaar u noqonin waa in qof saddexaad soo dhex gala qofkaas saddexaad oon isagu waxba bixinaynin waxaanuu wataana faraskan iyo waxaanuu wataana uu la mid yahay waxay wataan hadday iyagu laba awr wataan isna faras wato maya dabeed fa yaakudu lmaalayn xaysu yasbuqu hadduu isagu dheereeyo labadoodii xoolaba uu isku darsano walaa yakuunu haaliban ilaa id subiq haddii isaga laga dheereeyo isagu waxba maga dhami maayo وكونه من واحد وين كحر مالك ليدفع سوق دبل الخصم كان يمركا ده ودا بلتميان يسبق هذو ديريو وإلا هدي كلو يسوق ديريو يسترجع وسو عشان oo minhumaa macana ma labadoodu ka wada ahaaday minhumaa labadoodu macan ka wada ahaaday wada jir walaakin macahumaa la jirkooda waxaa muxallilun mid u xalaaleeyo kufun likulli minhumaa labadooda mid walba u dhigmaa fayaakudu lmaalayni labadii maal buu qaadan xaysu yasbiqu markuu dheereeyo walaa yakuunu qaariman isagu waxba magdhami maayo id yusbaq marka laga dheereeye isaga waxba magdhami maayo isagu haddii kaleo labadooduba bixiyaan kaasina aanu ku jirin qamaar bay ka noqonaysaa markaa midaan waxba bixinin oo labadoodaba kufri waa inu soo dhex galaa hadduu markaa labadooduba ka dheereeyana labadoodii maalba u isku darsan haddii isaga laga dheereeyana waxba markaa isagu bixin maayo kitaabulaimaani dhaarihii ayuu kitaab yahay marka aymaan waa jamcu yemiin asalkiisa waxaa la idhaha xagga luqada carbeed waa gacanta midig xalafkii iyo dhaartii ayaa lagu idlaaqay waayo waxaa la yidhi berigii horaa marka ay isdhaarsanayaan ayaa mid waliba midigta ka kale uu qaban jiray sidaa daraaddeed ayaa dhaartii aymaan loogu magacaabay xagga istilaaxa ama xagga sharciga marka dhaar laga hadlayana waxaa la yidhahdaa taxqiiqu amrina hayri haabit taxqiiqu amrina ayr hayri haabit waa xaqiijin arrinaan sugnayn ama ha ahaada wax tegey ama ha ahaada mid soo socda ama ha ahaada wax la nafyinoo la reebi ama wax la sugayo wax suurtagala ama waxaan suurtagal ahayn midkuu doonaba ha ahaadee iyadoo la xaqiijiyo oo ilaahay magaciisa ama sifo ka mida sifooyinkiisa lagu xaqiijiyo ayaa la yidhaahdaa ama run ha ahaato ama been ha ahaato iyadoo markaa qofku xaaladda ogyahayo iyaduu ka jaahil yahay midkay doontaba ha ahaato marka isagoo xaaladda og beenna ku sheegaya haddii uu dhaarto alyamiinu alkhamuus baa la yidhaahdaa waayo qofka waxa ay gelisaa dembi iyo naar kabaa'ira dunuub ayaanay ka mid tahay waayo xadiid baa nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu ku yidhi kabaa'irtu iyo dembiyaalka waaweyni waa ilaahay oo loo shariig yeelo iyo labada waalidoo caaq lagu nuqdo nafda oo la dilo walyamiinu alkhamuus iyo dhaarta qofka dhex gelisa dembiga ama naarta waxaa kaloo ilaahay yidhi laa yu'aakhidukum allahu bilagwi fii aymaanikum ilaah idinku qaban maayo laqwiga iyo hadaltirada dhaarihiina dhex dhacday ilaah idinku qaban maayo waxaa kaloo alla yidhi ha ka yeelina alleh mid kabdhiga dhaarihiinna ha uga dhigina ilaahay ka cabsada dadkana dhexdooda hagaajiya nebigana sala allahu calayhi wasalam dhaartu way ka sugnaatayoo wuxu uhi wallaahi laaqziwanna qurayshan wallaahi waan ku duuli doonaa buuhi saddex jeer markaasuu markaa saddexaad wuxuu raaciyay in shaa allah hadduu ilaahay doono waxaa kaloo nebigu sala allahu calayh wasalam qofka ku dhaarta dhaar isagoo been ku sheegaya ilaahay waxau la kulmayaa isagoo maalinta qiyaamaha uu cadhaysan yahay wuxuu markaa sheekhu uhi laa yucqadu lyamiinu yemiintii iyo dhaartii la gunti maaye maca adaatihi adaadkiisana marka uu wato ilaa bidaatillaahi ilaahay daatadiisa ow sifaatihi iyo sifooyinkiisa oo lagu dhaarta mooyaane ka qowlihi odhaahdiisii weeyo wallaahi lam afcal kadaa wallaahi inaanan waxaa samaynin wa kibriyaa ilaahi baan ku dhaartee laa facaltu daakaa inaanan samaynin laakiin lahu waxa u sugnaaday tawkiilu man cadaahu cid isaga ka soo hadhay inuu wakiisho ayuu leeyahay fii ficlihi samaynta waxa uu ka dhaartay iyo wa ficli maa siwaahu wixii ka soo hadhay samayntiisaba wain yuwakil hadduu wakaasho fi nikaaxi guurka hadduu wakaasho lam yabar ma baarinimo samaynine dhaartaa wuu ku dembaabayo xinhi ayuu markaa ku sameeyey waxa uu sheekhu leeyahay dhaartu ma guntanto marka ay macaal aadaadii dhaartu ay la socoto adaadulyamiin ma guntamaysa ilaa qofka oo dee ku dhaarta ilaahay daatadiisa mooyaane oo magaca magacyaalka ilaahay ku gaarkaa isagoo ku dhaarta mooyaane ama sifo ka mida sifooyinkiisa isagoo ku dhaarta mooyaane dhaartu ma guntamayso markaa wiinoo mihaaliyo wuxuu yidhi waxa ay ka dhigan tahay isagoo oo yidhaahdaa wallaahi lam afcal kadaa wallaahi inaanan waxaa samaynin marka waa markuu ilaahay magaciisii uu ku dhaartay wa kibriyaa ilaahi laa facaltu daa markaasina waa markuu ku dhaartay sifo ka mida ilaahay sifooyinkiisa oo ilaahay kibriyaagiisa ayaan ku dhaartee arrinkaa maan samaynin oo anigu maan yeelin kaasina markaa waa mid laakiin waxa uu leeyahay sheekhu ou halkan inoogu sheegayaa waxa qofka u furan wixii uu ka dhaartay ee udhi samayn maayo inuu cid aan isaga ahayn u wakiisho oo uu yidhaahdo waxaa samee aan ka dhaartay waa miduu furan weye waxaa inaanu samaynayn buu ka dhaartay inaanu waxa iibinayn inaanu iibsanaynin markaasuu cid kala faray uu sameeyey ama isagiibaa markaas waxaan wixii ahayn sameeyey kuma dembaabaya buu leeyahy oo taa ku dembaabi maayo oo waa halkaa uu leeyahay laakiin lahu tawkiilu man cadaahu fii ficlihi wa ficli maa siwaahu yacni waxa u sugnaaday inuu wuxuu u wakiisho cidaan isaga ahayn wixii samayntiisa iyo waxa ka soo hadhay samayntiisaba inuu cid kale u wakaasho ayuu leeyahay waayo dee wuxuu ku dhaartay samayntiisa isagii markaas ma uu samaynin tan kalena dee wixii uu ku dhaartay ma uu samaynina wax kale ayuu sameeyey markaa taasi waa mid u furan hal mid ayay ka soo reebeenoo taasina waxa weeye xagga guurka hadduu yidhaahdo guursan maayo oo dabeetana wakiilu u samaysto uu yidhaahdo adigu hebelow ii soo aqbal iyada taa wuu ku dembaabayaa waayo wakiilka guurku waa safiir maxdiya baa la yidhaahdaa oo iyada haddii uu taa ka dhaartay inaanu guursanaynin oo yidhahdo cidi ha ii soo aqbasho taa ayada waa uu ku dembaabayaayo dhaartaa yacnii muu baarinimo samaynin oo mu ilaalinine bimacnaa xinfi iyo dembaab ayuu ku sameeyey weeye laa yucqadu lama guntayo alyamiinu dhaartii maca aadaatihi iyadoo aadaatulyamiinna ay la socoto ilaa bidaati illaahi ilaahay daatadiisa inuu ku dhaarto mooyaane ow sifaatihi ama sifooyinkiisa ka qowlihi odhaahdiisaba weeye wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa mafcal kadaa waxaa maan samaynin wa kibriya ilaa ilaahay kibirkiisa ayaan ku dhaartee laa facaltu daa kaa inaanan samaynin laakiin lahu waxa u sugnaaday tawkiilu man cadaahu mid ka soo hadhay isaga inuu wakiisho ayuu leeyahay fii ficlihi waxa samayntiisa iyo wa ficlu maa siwaahu iyo wa ficli maa siwaahu waxii ka soo hadhay samayntiisa ayuu leeyahay ama inuu cidu wakaasho wa in yuwakil haddii uu wakaasho fi nikaaxi guurkii oo isagoo guur ka dhaartay uu wakiilu sameeyo lam yabar dhaartaa marka umu baarir samaynine xinfi iyo dembaab ayuu ku sameeyey oo kafaaradii waa lagu yeelanayaa waalxinhu dembaabka fii laqwi lyamiini dhaarta laqwigeeda xinfigeedu muqtafarun mid la dhaafi weeye wa qowluhu odhaadiisa wallaahi laa manurata laa uxadidu zaydan wacamran u sheekayn maayo mutlaqan laa yaxdadu ku dembaabi maayo maa lam yakun haddaanu ahaanin lihnaynimaa labadooda qad xadadaa mid u sheekeeyey laa waaxidin mid maya oo fa innahu lan yaxnatha ku dembaabi maayo waxau sheekhu leeyahay dhaarta laqulyamiinka la yidhaahdo ayada waxba qofka korkiisa may ahaaninoo haddii masalan uu dhaha wallahi inaanan waxaa samaynayni ama wallaahi waxaasaan samaynaya isagoo carabkiisa uuni uga horo maray oo aan isagu qasad dhaareed aan lahayn laqulyamiin baa la yidhaahdaaye taa hadduu wixii sameeyo ama uu samayn waayo xinfi iyo dembaab kuma jiro kaa waa la iska dhaafo waa shay laaqiya laa yuaakhidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum laa yuaakhidukum allahu ilahay idiin qaban maayo bilaqwi fii aymaanikum laqwiga dhaarihiina dhacay walaakin yuaakhidukum bimaa caqadtum alaymaan dhaaraha aad gunudeen ee qalbiyaalka aad ku gunudeen oo u qasadeen ayuunbaa laydin qabanaya marka laqulyamiin waa hadalkaasuun carabku uu ka boobayo isagoon dhaaru qasiin ee maya wallaahi haa wallaahi uu iska odhanayo weeye marka xinfigeeda iyo haddii markaa qofku uu ku dambaabo dee wixii uu ka dhaartay uu sameeyo ama wixii uu yidhi waan samaynaya uu samayn waayo xinfigeedaasi mid iska muqhtafara oo la dhaafay weeye waxaa kaloo sheekhu ayana halkan nooga hadlayaa haddii uu qofku ka dhaarto laba wax inaanu samaynaynin haddii midkooduu sameeyo ku dembaabi maayo oo wuxuu yidhi u sheek haddii markaasuu yidhaahdo zayd iyo camar u sheekayn maayo yacni ku dembaabi maayo labadoodaba haddii aanu wada sheekayn ee mid qudha hadduu u sheekeeyo ku dembaabi maayo ee haddii aanu masalan uu yidhaha labadaa mare xidhan maayo ama labadaa shay cuni maayo haddii markaa midkoodu cuno ama midkoodu xidho ku dembaabi maayo waayo dee wixii uu ka dhaartay baanay ahayna waa barkeed barkeedna kamuu dhaaranay dhammaantood ayaa uu ka wada dhaartay walxinthu dembaabka fii laqwilyamiini dhaca muqtafarun mid la dhaafi weeye wa qowlu odhaadiisa wallaahi laa uxadisu u sheekayn maayo u warrami maayo zaydan wa camran mutlaqan ayagoon la kala qaadin laa yaxnadu ku dembaabi maayo maa lam yakun haddaanu ahanin linayhimaa labadaba qad xadaثa mid u sheekeeyey laa waaxidin mid maya oo fa inahu lan yaxnadha ku dembaabi maayo waman qofka bimaalin xoolo litasaduqi inuu saqaysay iltazam isku laasimiyey falwaajibu takfiiru waajibku waa kafaaragusha oo maa yaltazim ama waxa uu islaasimiyey walictibaaru bilyamiin اljaari ictibaarta la ictibaarinayo yemiinka jaariga dureeyey weeye walictibaaru ictibaarku bilyamiin iljaariy dhaarta dureerte ka timi weeye min qaasidin qof qaasid oo mukallafin mukalafo mukhtaarin oo doortay waxa uu sheekhu leeyahay qofku haddii uu islaasimiyo uu isa saaro sadaqo oo wuxuu uhi alla wuxuu igu leeya inaan saqaysa maalkayga haddaan waxaa sameeyo ama aan samayn waayo qaab dhaareedoo kale ayuu u dhigay khilaaf baa ku jira oo culimmada qaar waxay leeyihiin dhaar bay noqonaysaayoo kafaaratulyemiinkii unbaa lagu yeelanayaa qowlna wuxuu leeyahay maya e waxaa loo doorgeliyay inuu kafaaratulyemiin sameeyo iyo iyo waxan uu isa saaray inuu sameeyo oo sadaqadii uu bixiyo qaarna waxay leeyihiin dhaarun bay noqonaysaaye xaggaa ha ka maro un kafaaratulyemiinka ha ka maro kafaaratu nadri kafaaratu yemiin xadiid baa ku soo adhay kafaarada nadarku inay kafaaratulyemiin tahay haddaba waxaa kaloo ayayna inoogu sheegayaa xalafka sugan inuu yahay ama dhaarta ictibaarta yeelanaysaa ay tahay ta ka timaaddo qof qaasida ee dhaarta u qasdinayo laqwulyamiinkiiba halaha ku baxaya mukallafahoo baaliqoo caaqila sabiyi majnuunta ka timi ayana ma ictibaar ma laha mukhtaarahoo doortayoo kii mukrahaayee la qasbay isagana wax dhaaruu leeyahay ma jirto waman qofka bimaalin iltazam waman iltazama ka islaasimiya bimaalin litasaduqi sadaqadaysi isu laasimiya falwaajibu takfiiru waajibku waa kafaara gudasho ow maa yaltazim ama wixii uu islaasimiyey walictibaaru ictibaarta u talihe ee loo fiirsana waa bilyamiiniiljaari dhaarta ka timi ee ka dureertay min qaasidin qof u qastiyey mukallafin oo baaliq caaqila mukhtaarin oo doortay wa alzamuu waxay laasimiyeen dalxinth kii ku dambaayay fi takfiiri xagga kafaarada waxay ka laasimeen maa shaa wuxuu doonay min halaathati umuurin saddex arrimooda ictaaqu nafsi naf inuu xoreeyo lam tucayaba aan la ceebayn mu'mina oo ilahay rumaysay fi lfawri markaaba inuu xoreeyo aw itcaami ahli lmaskana ama dadka masaakiinta inuu quudiyo hum iyagu casharatun waa toban likulli shaksin shaksi kastana waxaa u sugnaaday muddu xabbin mud firyaba u sugnaaday aw kiswa ama ah radbeel hawbun baa likullin mid la arka qad wajaba u waajibay in kaana daa maalin hadduu yahay mid xoolo u saaxiiba wa ilaa haddii kala saama wuxuu soomayaa licajzihi kariwaagiisa darteed halaathatan ayaaman min ayaamin maalmo ah ayaa uu soomayaa waxau sheekhu leeyahay qofkii xinhiga sameeyey xinhigu waa qofka dee wixii uu ka dhaartay sameeyey ama wixii uu ku dhaartay inuu samayn iyo samayn waayey ayaa la yidhaahdaa bimacnaa xinhi buu ku dhacay bimacnaa dembi buu ku dhacay oo dhaartii buu jebiyey xagga kafaaradiisu waxay noqonaysaa saddex arrimood ayuu u door leeyahay inuu xoreeyo addoon mu'mino ah oo aan ceeb lahayn markaaba inu xoreeyo taasi waa midaan jirin maantoo addoon lama hayo te ku xigtuu u door leeyahay waa inuu quudiyo toban miskiin oo mid walba mud firiyah uu siiyo muskiile meelaha uu siiyo amaa inuu arad bixiyo oo mara uu mid walba siiyo uu xidho waa haddii qofku uu yahay qof hanti iyo maal leh haddii uu saddexdaaba kari waayana saddex maalmood ayaa uu soomayaa waase aayadda qur'aankaah ay tilmaamaysay fakafaaratu icaamu casharati masaakina min awsadi ma tudcimuuna ahliikum aw kiswatum aw taxriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu halaaثata ayaamin dalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum waxfaduu aymaanakum ilaahay baa yidhi kafaarada dhaartu waxa weeye toban miskiin in la quudiyo oo quudisaan waxa ugu dhexdhexeeya waxay aheladiina quudisaan ama inaa aradbeel markaa siisaan tobankaa ama addoon mu'minaa inaa xoraysaan kii markaa waayana saddex maalmood ayaa soonkooda lagu leeyahy taasi waa kafaarada dhaartiina markaa dhaarataane dhaarihiinna ilaaliya baa ilaahayy markaa wuxu uhi wa alzamuu culimmadu waxay laasimiyeen dalxinthi kii dembaabay fi takfiiri xagga kafaarada waxay ka laasimiyeen maa shaaa wuxuu doonay min halaaثati umuurin saddex arrimood ka uu doono ictaaqu nafsin inuu xoreeyo lam tucayab aan la caabaynin mu'mina taasoo ilaahay rumaysay fi lfawri inuu si deg dega u xoreeyo aw itcaami ahli lmaskana ama inuu masaakiinta ehelkeeda quudiyo hum iyagu kuwaa masaakiinta ee la quudinaa casharatun waa toban likulli shaksin mid la arkana muddu xabbin mud firiya baa u sugnaaday aw kiswa ama aradbeel thawbun weeye likullin qad thawbun baa qad wajaba likulli mid walba u waajibay in kaana hadduu ahaadaydaa maalin mid xoolo leh weeye wa ilaa haddii kaloona xoolo lahayn saama wuxuu soomayaa licajzihi kariwaaga uu kari waayey dirhe halaaatan saddex ayaaman min ayaamin oo maalmo ah ayaa uu soomaya baabu nadr nadarkii ayuu u baab yahay nadarku waxa weeye yabaho qofku uu khayr ama shar yabaho sharc ahaanna waa alwacdu bikhayrin khaasa ama qurbo aan caynoobin oo qofku isku laasimiye ayaa la yidhaahdaa sida sunne ama fardulkifaayo oo kale waliyufuu nuduurahum ilaahay baa yidhi nadariyadooda ha oofiyaan waxaa kaloo ilahay yidhi yuufuuna binadr isagoo dadka fiican tilmaamaya inay yihiin kuwo oofinaya nadarka wamaa anfaqtu min nafaqatin ow nadartu min nadrin fa ina allaha yaclamu ilahay wuxuuhi waxaad bixisaan nafaqa amaa ku nadartaan ilaahay mid og weeye waxaa kaloo nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi man nadara an yutiica allaha falyutichu qofka ku nadra ilaahay inuu ateeco ha ateeco waman nadara an yacsi allaha falaa yacsiih qofka ku nadra ilaahay inuu caasiyaana yaanu caasiin marka waa naadir iyo manduur iyo siiqadii nadruljazaa nadarka jazuhu ee la yidhaha nadruljazaa fardun waa faral ka an yucalliq waaba isaga oo ku xidhay salaatan ow siyaaman ow tasaduqan buu bijaa-isin ku xidhay ow daacatin ama daaco naxwu shifaa waa bogsaadii min suqmin xanuun laga bogso ow ziyaaratin lilmustafaa ama qabriga nebiga oo la booqdo wuxuu ihi ka anshafaani illaahu hadduu ilaahay ishaafiye min aqsaamiya xanuunadayda ow zurtu daaha aan ziyaarto sumtu nisfa caamin sanad barhkii ayaan soomin fa yalzamu lmanduuru waa laasimayaa ow maa yasduqu calayhi daaka alismu wuxuu ku rumooba xaysu goorta yutlaqu la itlaaqo waxau sheekhu leeyahay nadarka la yidhaha nadruljazaa ee masalan qofku isagaa inoo sheegi doono e uu ku xidho yacni salaad ama sadaqa ama yacni wax kale uu shay jaa-isa ku xidho ama daaco ah ee sidaa uu jazaa iyo abaalmarin uga dhigaa waa faral buu leeyihi oo wuxuu marayaa bay leeyihiin halkii shayga waajibu sharciga ha uu mari jiray oo kale ayuu marayaa waana nadarka nadrulmujaazaadka la yidhaahdo oo nadruljazaa iyo nadru tabarur nadru tabarur waa kaa isaga aan waxba lagu xidhin nadru tabarur baa la yidhaahdaa oo wuxuu ku nadray markaa inuu soomo ama inuu salaad tukado aan waajib ahayn buu ku nadray waa oofine nadru ljazaa ama nadru lajaaj ama nadru lqadab waa wixii lagu xidho nimco imaatinkeed ama balaayo reebmankeed na waxaa la yidhahdaa nadruljaza baa la yidhaahdaa haddaba nadruljazaagii buu inoo mihaaliyo wuxuu yidhi waa isagoo ku xidho oo kale salaad ama soon ama sadaqo ayaa wuxuu ku xidhayaa shay jaa-isa ama daaca oo maqsuud ah oo aan mucayano ahayn waa maxay waa bogsaadi oo kale xanuun laga bogsado ama booqasho nebiga qabrigiisa la booqday wuxuu idhi hadduu ilaahaya xanuunadaa iga shaafiyo ama qofkayga xanuunsanayo ama qofka ii soo celiyo ama aan ziyaarto qabriga nebiga ii suurto gashto sumtu nisfa caamin sanad niskii oo lix bilood ayaa soomi ama yacni waa miithaaluun nisfulcaamku ama intaasoo salaadood baan tukan ama waxaasaan sadaqadaysan haddaba waxaa ku waajibayaa shaygii manduurka ayuu ku nadray wuu ku waajibayaa haddii bogsaadigii yimaado amaba ziyaaradii uu sameeyo wixii baa ku waajibaya amaa waxaa ku waajibi wuxuu ku ruboobo magacaasi mar haddii la idlaaqo oo salaad haddii la yidhaahdo laba ragcadoodunbay noqon soom hadduu yidhaahdo maalinunbay noqon sadaqa hadduu idlaaqo aqalu mutamawal waxa ugu yaree la maalaysto ayuu noqonayaa markaa wuxuu yidhi sheekhu nadruljazaa nadarka la yidhaha nadruljazaa fardun weeye ka an yucalliq waa inuu ku xidho salaatan aw siyaaman aw tasaduqan ayuu bijaa-isin ku xidhay shay jaa-isa aw daacatin ama shay daaca buu ku xidhay naxwulshifaa bogsaadi oo kale min suqmin laga bogsado ow ziyaarati lilmustafaa ama nebiga moxameda oo la ziyaarto qabrigiisa ka in shafaani illaahu hadduu ilaahay min asqaami xanuunada iga shafiyo ow zurtu taaha aan ziyaarto sumtu nisfa caamin sanad barhkii ayaan soomi fayalzamu lmanduuru waa laazimaya uma yastuqu calayhi wuxuu ku rumooba daaka lismu magacaasi xaysu goorta yudlaqu la idlaaqo laa fii xaraamin ku guntami maayo naxwu in janaytu haddaan waxyeello ku geysto biqatli zaydin ninkaa zayd ilaa dilkiisa sumtu waan soomi ow sallaytu waan tukan walaa mubaaxin mubaaxana ku guntami maayo naxwida acaamu raashinkaasi calaya korkaygu ahaaday aw haada alqabaa ama marada iyo koorhkaa dabajeexa ahi xaraamun xaraam buu iga yahay hadduu yidhaahdo waxba ka laazimi maayo waxau sheekhu leeyahay nadarku kuma ansaxo macsiyo oo laa nadara fii macsiyati illahi walaa fii ma la yamliku ibnu aadam xadiis saxiixa nabigu ku yidhi nadar macsiyo kuma guntamo iyo waxaanu bini aadam milkisanayn toona markaa shay xaaraan nadar ku guntami maayo wuxuu hi haddaan yacni jinaayoyi waxyeelo ku geysto ninkaa aan dilo waan soomaya ama waan tukan ma guntamayo nadarku shay mubaaxana samayn samayntii iyo ka tegidii kuma guntamo raashinkaasi korkaygu ahaado ilaahay wuxuu igu leeyahy inaan raashinkaa cuno ama qabaagaasi xaaraan bu iga yahayoo bimacnaa waan iska daynay inaan iska daya baa laygu leeyahay kaana ku guntami maayo oo shay mubaaxa na ku guntami maayo dee qurbo noqon maayo laa fii xaraamin maya naxwin janaytu haddaan waxyeello ku geysta biqatli zaydi zayd diliddii sumta ow sallaytu waan soomay ama waan tukan walaa mubaaxina maya naxwida acaamu raashinkaasi calaya korkayga ow hadal qabaa ama yani qabaagu waxa laeedii goraale yani koorhkaya waxaa laga xidho ee xagga yara damba maryaa dushda laga xidho xagga dambana ka furan ow hadal qaba xaraamun biga yahay kitaabulqadaa qadihii ayuu kitaab yahay qadaha asalkiisa waxaa la yidhaahdaa imdaa'u shay wa ixkaamu shay la socodsiiyo la sugo sharci ahaanna waxaa la yidhahaa faslu khusuumati bayna khasmayni fa akhar bixukmi illaahi tacaala waa laba qof oo ishaysta oo murmayo oo khusuumadii iyo doodii ka dhexaysa in la kala saaro laba iyo wax ka badan oo ilaahay xukunkiisana lagu kala saaro waan ixkum baynahum bimaa anzala allah ilaahay baa nebigiisa maxameda ku yidhi ku kala ku xukun waxaa ilaahay soo dejiyey waxaa kaloo ilahay dhi waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl ilahay wuxuu idin farayaa markaad dadka kala xukumaysaan cadaalad inaad ku kala xukuntaan waxaa kaloo ilaahay yidhi faxkum baynahum bilqist ina allaha yuxibu lmuqsitiin waxaad ku kala xukunteen nebi maxamed oo dhexda cadaalad ilaahay cadaaladda ayuu jecel yahay xadiis saxiixayn wuxuu ahaa isaguna hadduu xaakimku uu xukumuu dadaalo oo dabeetana waa siba laba ajri buu helayaa haddii uu xukumo oo ijtihaaduu gafana hal ajri ayuu isagana helayaa waxaa kaloo la tilmaamay in qaadiyaalku saddex ay yihiin midna jannada gelaya labana naarta gelayaan ka jannada gelaya waa nin xaqa yaqaan oo ku xukumi labada naarta gelayaana waa nin xaqa yaqaan oo ka weecday oo jawr sameeyey midna waa nin dadka jahli ku xukumaya oo mar haddii aanu waxaan aqoonu lahayn isaguna naar ayuu gelayaa markaa wuxuu sheekhu yidhi cala alimaami imaamka waxaa korkiisa ahaaday nasbu qaadin qaadi taagiddii iyo oogiddii yaxkumu bayna alcibaadi addoommada dhexdooda kala xukuma wahuwa isaguna xorun waa mid xora muslimun oo muslima mukallafun baaliq caaqila ah cadlun oo caadila bisamcin wa basar arag iyo maqal ku sugan wa nudqin iyo hadal ayda noqode mutayaqidun kaa soo baraarugsan dakarun oo lab wa kownuhu waxaa la shardiyaa mujtahidan inuu yahay mid ijtihaadi karaya bi-an carafa waa inuu garan fi naxwi iyo watasriifi iyo wa luqati daraf waa inuu daraf iyo wax ka yaqaanaa wa min kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa iyo walxadiidina maa shay waa inuu ka yaqaana yadrii bihi uu ku garan axkaama kulli minhumaa mid kasta axkaamtiisa ka naskhi waa nasakhi waalcumuumi cumuumkii walijmaali iyo ijmaalkii maca cilmihi iyo isagoo garan biuruqi alistidlaali waddooyinkii loo daliishanayay wa mowdici alijmaaci ijmaaca meeshiisii waalkhilaafi iyo khilaafa waynu garan fa midlu haadaa kaasoo kale lilqaadi kaafi qaadigii lilqadaa'i qadihii kaafi waa ku filan yahay waxau sheekhu leeyahay imaamka muslimiinta ee u madaxdaa waxaa korkiisa ahaaday inuu qaadi u magacaabo oo u yeelo ayaa laga maarmaan ah waayo laga maarmi maayo dee cid dadka khusuumadoodii iyo doodahoodii iyo muranadoodii iyo wixii ay isku haysteen kala saarta laga maarmi maayo sidaa daraaddeed ayaa imaamka muslimiinta waxaa korkiisa ah oo waajib ku ah inuu qaadi magacaabo dadka kala xukmiya oo ilaahay sharcigiisa iyo kitaabkiisa ku kala xukma haddaba shuruudda loo shardinayo qaadiga ciddaa ay laga maarmaanka tahay inuu u magacaabo ee u oogayaa waxa weeye shuruud waxoogaya kow waxaa ugu horeeya waa inuu yahay xor wilaayatu raqiiq ma ansaxayso oo dee isagii baa naaqisa waa inuu muslim yahay oo gaal istan wilaayadii ma ansaxaysooo kana labadaba soo bartayoo kii mid walba inoo yaqaana kanaan gaalkan u dhiibanana ma ansaxayso mukallaf baa shardi oo baaliqa caaqile sabi iyo majnuun toona qaadi laga dhigi maayo oo dee ayagii baaba mas-uul laga yahay oo nafdoodii aan lagu aaminayn hadalkoodii naftooda loo qabanayn cid kalena hadalkeeda wadaa caadil waa inuu yahay wilaayatu faasiq in dadka qaadi looga dhigo iyadana ma bannaana waayo waxay ahayd kii cadaaladda sugayey xumaanta suulinayay haddii cadaalad darradiiba isaga ay noqotoiyo faasiqnima xumaantiiba hadday isagaa noqoto ummaddu way fasaadaysaa markaa meel cadaaladii ay ugu hagaagaysaa ma jirto markaa qudaadii ay noqdeen qaar fusaaqana wax alliyaaliya waxay hagaajiyaan mooye wax walba waa ay xumaynayaan oo waa taa waqtiyadan aynu arkayno waa inuu yahay mid samiic ahoo wax maqlaya waa inuu mid wax arki waa inuu yahay oo mid dhegala iyo mid dhaga culus iyo midaan waxba arkaynin midnaba laga dhigi maayo waayo waxaa la doonayaa dee hadduu gidi maanta labadii kelmadoodba uu mid maqlo ee la yidhaahdo haddii markaas uu kalaba arki waayo dadkii wax sheeganayay iyo mid hadduu kala arki waayo waxba ka socon maayaan arkiisa marka waa inuu mid wax maqli yahay waa inuu mid wax arki waa inuu yahay waxaa kaloo laga maarmaana inuu yahay naatiq mid hadli waa inuu yahay akhras markaa faraha wax ku fiiqfiiqaya isagana ma ansaxayo tawliyadiisu iyo magaco in magaca la magacaabo qaadi laga dhigaa waa inuu yahay mutayaqid mid baraarugsan waa inuu yahay ee hadduu yahay mid habeena oo hadalka laga hoos tusinayo waxa la leeyahay iyo dacwaddaba aan fahmayno muqafala kaasna laga dhigi maayo waa inuu yahay dakar iyo mid lab waa inuu yahay oo wilaayadii ruuxii dumar ahaa in qadihii loo dhiibo iyadana ma ansaxayo xadiidka saxiixaabay u deriseen la yaflixa qowmun wallow amro imra'a ma liibaanayaan qolo arrinkooda ruux dumara u dhiibtay ma liibaanayaan waayo adayg bay u baahan tahay iyo loolan iyo kala goyn iyo hadalaadkaan iyo muran bay u baahan tahay oo dumarkuna taa markaas awlo uma aha waa inuu yahay mujtahidoo nin ijtihaadi karaya waa inuu yahay oo dee waa inuu garanayaa xagga naxwaha xagga sarfiga xagga luqada carbeed waa inuu wax ka yaqaanaa kitaabka ilaahiyo xadiidkana waa inuu ka yaqaanaa wuxuu axkaamta mid walba uu ku garanayo waa maxay dee waa inuu naskhiga yaqaanaa oo aanu markaa xugun mansuukha yacni xadiid mansuukha ama aayad mansuukha aanu xugunkeeda markaa aanu soo qaadin naskhiga waa inuu yaqaanaa cumuumka waa inuu yaqaanaa wixii caam iyo wixii khaasa ijmaalka waa inuu yaqaanaa wixii mujmala iyo wixii markaa mubayankaa waa inuu kala yaqaanaa waa inuu duruqulistidlaal waddooyinka markaas wax loo deliishadana ee axkaamta sharciga haleelkeeda ku gaadhsiinayana waa inuu yaqaanaa waa inuu ijmaac iyo khilaaf labadaba waa inuu yaqaanaa mawadic alijmac walkhilaaf meelahay culimmadu isku ku ijmaaceen iyo waxay isku khilaafeenba iyadana waa inuu yaqaanaa macnaha marka uu waxyaalahaasoo dhan laga helo ayuu noqonayaa dee qadihii mid ku filan buu noqonayaa haddii kale midaan markaa ku filayn oon ka soo bixi karaynin ayaa u noqonayaa cala alimaami imaamka waxaa korgeysaa nasbo qaadin qaadi magaacowgii iyo oogiddii yaxkumu bayna alcibaadi addoommada kala xukuma wahuwa xorun muslimun waa mid xorahoo muslima mukallafun oo baaliq oo caaqilah cadlun oo caadiloo bisamcin wa basar ku sugan maqal iyo arag wa nudqin iyo haadal ayadoo noqodee mutayaqidun kaasoo baraarugsan dakarun kaasoo lab wa kownuhu inuu hadala shariya mujtahidan mid ijtihaadi karayo axkaamta la soo bixi karaya bi-an carafa waa inuu gartay fi naxwi iyo watasriifi iyo wa luqati daraf waa inuu wax ka yaqaanaa wa min kitaabillaahi walxadiidi ilaahay kitaabkiisa iyo xadiidka nebigana maa waa inuu ka yaqaana yadrii bihi uu ku ogaan axkaama kulli minhuma mid kasta axkaamtiisa ka naskhi waa naskhi waalcumuumi cumuumki walijmaali maca cilmihi iyo isagoo la qabay inuu garan biduruqi listidlaali wa mowdic alijmaaci ijmaaca meeshiisa iyo walkhilaafi waa inuu garanayaa fa midlu haadaa kaasoo kale kaafin lilqaadi lilqadaa'i qadihii waa ku filayin laa faasiqin maya ilaa idaa wallaahu marka uu gacanta u geliyo duu shawkatin mid awood u saaxiibi mooyaane oo fal yuctabar qadaahu qadihiisaa la ictibaariyo wa yustaxabu waxaa la sunneeyaa kownuhu wasta albaled inuu beledka bartankiisa inuu yahay wa an yakuuna baarisan waa inuu yahay mid muuqda liman qasad qofka usoo qastiya waa inuu muuqan bimajlisin waa inuu yahay xaran wa bardan muctadil kulayl iyo qabowa meeldhexaada muttasicin oo ballaadhan bikayri masjidin masjid meelaan ahayna jucila la yeelay walyaswi hasimo bayna saaxibay khisaamin dood iyo muran laba u saaxiiba fi laxdi eegmada waljuluusi fadhiga walkalaami iyo hadalka intaba waa inuu ku simaa walam yajid ma bannaano qabuluhu qabuuluhu inuu aqbalo limaa xasal wixii yimay hadiyatan hadiya min ahli daaka alcamali camalkaa camalkiisaa ciddii u hela inuu ka aqbalaa ma bannaana aw gayrihim ama kayrkood inuu ka aqbalo oo mimankaadii lahum khusuuma doodii u sugnaatay oo ama kaana ahaaday fowqa caadatin qadiima caado hore wax ka badan wixii ahaaday maya inuu aqbalo waxau sheekhu leeyahay waxaa isaga aan noqonaynin qaadi faasiq oo isagaa faasiq qaadi laga dhigi maayo ee caadil baa la rabaa waxayuun ka soo reebeen haddii uu qaadi awaa suldaan awood lihi uu faasiq magacaabo qadihiisaasi daruura ahaan waa u fulayaa oo laa faasiqin idaa idaa wallaahu duu shawkatin falyuctabar qadaahu buu yidhi ayada isagoo asalkiisii hore aan shuruuddii oofinin haddana hadduu dee suldaan awood u lihi u dhiibo daruur ahaan baa qadihiisaasi uu fulayaa waxaa kaloo sheekhu leeyahay waxa iyadana wanaagsan oo mustaxaba inuu meesha qadaaga loo fadhiisanayaa noqdo meel wast albeled ah oo dadka aan u kala dhowayn ee dadka oo dhan u siman waa haddii dee qaadigu markaa isagu u doorlaya halku degaya haddiise meel loo dhiso oo loo diyaariyey halkaasunbay noqon waa inuu yahay baaris meel muuqata oo cidda u soo qasada mid qariibahoo la dulmiyey iyo mid dhulka deganiba uu soo heli karo u garan kara waa inuu yahay waa inuu majlis iyo meel yahay kulayl iyo qabowba muctadilah oo xilliga markaas kulayluhu jiro dee laydh markaale xilliga qabowgiina yacni dugsi noqon kara waa inuu majlisku meel yahay mutasaca oo markaa waasic ahoo dadka ku wada filan waana inaan meel aan masaajid ahayn laga dhiga ee masjidka markaa in meel wax lagu xukumo laga yeelo ayada waa la karaahiystay waayo waxaa laga ilaalinaya dee hadalka kor loo qaado iyo hugunka iyo inta badanoo markaas dee masjidka markaa in meel wax lagu xukumo laga yeelo ayada waa la karaahiystay waayo waxaa laga ilaalinaya dee hadalka kor loo qaado iyo hugunka iyo inta badanoo markaas dee ay waxyaalo badani ay iskala rafiiqaan xukunko ay la socdaan laakiin waa haddii loo soo qastiyay haddii qadiya ama qadaaya isagoo masaajidka yimi ay dhacdo inuu markaa kala saaruu kala xukumo ayada wax dhibahi kuma jiraan waxaa kaloo sheekhu leeyahay waa inuu simaa labadii qof ee doodaya murmayey waa inuu ku simaa wujuuhal ikraam oo dhan waxyaalihii maamuus tusinaya oo dhan waa inuu ku simaa hadday tahay xagga eegmada hadday ta oo aanu midkoodna ka jeesan midkoodna eegin xagga fadhiga waa inuu markaa hortiisa fadhiisiiya midna midig midna bidix fadhiisiiya laakiin waxaa bannaan inuu qofka muslimka haddii muslim iyo markaa gaalis haystaan inuu muslimka markaa sarraysiiyo dimiga ka sarraysiiyo ayaa iyada bannaan oo alislaamu yaclu walaa yucla calayh islaamku wuu sarreeyaa lagama sarreeyo halka innagu laga yaabo inaynu gaalka sarraysinan muslimka markaa ku tumanno diinteennu waxayna faraysaa muslimka meel walba in lagu qadariyo arrinka saddexaadna waa xagga hadalka dhegaysiga yacni labadooda waa inu wada dhegaystaa labadooda marka waa inu wax wada weydiiya haddii kale dee waxay noqonaysaa inuu kala exday waxaa kaloo sheekhu halkan noogaga hadlayaa inaanay bannaanayn qaadigu inuu hadiyo iyo wax loo keenay inuu qaato oo dadka camalkiisa u ehelka ah ee uu xukumo qaadigu inaanu ka qaadan ama cid aan dadkii markaa uu xukuman yahayn laakiin cid kale oo khusuumo iyo muran iyo dood wadata waa inaanu hadiyo ka qaadan amaa haddii ay qof hore wuxugu soo hadiyin jiray intaanu qaadiganba noqonoo wuxuu keeni jiray ayadana haddii uu ka badiyo intaanu qaadiga noqday wuxuu hore ugu keeni jiray hadduu ka badiyo ayaduna ma bannaana laakiin waxaynu allaa ka fahmaynaa yacnii cid aan ahlu camalkiisa ahayn khusuumana aan lahayn waxay siiso wuu qaadan karaa ciddii hore markaas iyadana wuxu siin jirtay ee wixii ay siin jirtay unu keentay ee markaa aan ka kordhinin ayadoona markaa mid isaga bannaan wey markaa waxay leeyihin culimmadu hadduu u soo hadiyeeyo cid khusuumo iyo dood hadda leh ama horaa ugu soo hadiyeyn jiray ama yaan ugu soo hadiyeynin ama ehlu camalkiisa haada ama yuu ahaanin waa xaaraan inuu aqbalaa hadduu u soo hadiyeeyo midaan khusuumo iyo muran lahayni laakiin hore aan ugu soo hadiyeyn jirin ayadana inuu qaataa ma bannaana waayo hadaaya alcummaali quluulun nimankaa shaqaalaha wixii loo soo hadiyeeyaa yacni waa xaaraan ayaa le waa quluul iyo xaaraan hadaaya suldaani suxtu wa quluul waayo waxay keenaysaa inuu dee u iisho inuu markaa kan kalena qalbigiisii uu jabo maxaad u malayn marka la diidan yahay hadiyadiiya wixii loo keenayay inuu markaa isagu ka doonto oo uu yidhaahdo markaa isiiyo oo isagu dadka yidhaa keenkeenana yacni inay xaaraantii oo laba jibaaran tahay ayaad halaa ka garaysaa wixii loo soo hadeeyey baa la diiday laa faasiqin faasiqaada laga dhigi maayo ilaa idaa wallaahu markuu tawalli siiyo duu shawkatin awood mid u saaxiibi mooyaane suldaan awood u saaxiibi inuu tawalli siiyo u dhiibo mooyaane falyuctabar qadaahu qadiisa marka hala ictibaariyo wayustaxabu kownuhu wasta albaled inuu beledka bartankiisa yahay ayaa la sunneeyaa meesha wax lagu xukumaya wa an yakuuna baarisan waa inuu yahay mid muuqda liman qasd qofka u soo qasdiye bimajlisin waa inuu yahay meel xaran wa bardan muctadil kulayl iyo qabowba meel dhexaada muttasicin oo waasica oo jucila la yeela bikayri masjidin masjid meel aan ahayn waliyaswi ha sima bayna khasmay bayna saaxiibey khisaamin muran iyo dood kuwa u saaxiib ha ku sima fi lacdi xagga eegmada waljuluusi xagga fadhiga walkalaamiyo hadalka walam yejus ma bannaana qabuulu inuu aqbalo limaa wixii xasala xasireeya yimee hadiyatan hadiya-a min ahli daaka alcamali shaqadiisa cidda u hela inuu ka aqbalo ma bannaana aw gayrihim ama kayrkooda oo miman lahum khusuuma cid markaa muran iyo dood leh oo ama kaana ahaaday fowqa caadatin qadiima caado hore wax markaa ka sarreeya oo ka badan wa yukrahu lqadaa qadiya ayaa la keysay xaalat alqadab cadho xaaladeeda waalxari kulayl waalbardi shadiidi qabow daran wa tacab iyo daal waalxusni murugo wasuruuri farax walawjaaci xanuunadii ka maradin xanuunkii wa shahwat aljimaaci jimaac shahwadii markay hayso wa fidama oon waljuuci gaajo wa nucaasi lulmadii wamaa yusii'u khulqahu wixii xumaynayey dabeecaddiisa linnaasi taga u xumaynayey waxau halkana sheekhu inooga hadlayaa xaaladoo aanay habboonayn inuu qaadigu wax xukumo